agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta somalilan axmed xasan oo aadan ayaa magaalada hargeysa ka tahfuray tobabar ku saabsan habka ugu habboon looga hortegi karo tacadiyadda loo geysto haweenka tobabarkan ayaa waxaa iska kaashanayo hay-adda qaramada midoobe ee u n f b a iyo wasaaradda shaqagelinta somalilan agaasimaha waaxda lamaanaha iyo qoyska ee wasaaradda shaqagelinta somalilan muna ciise ayaa sharaxday muhiimadda tobabarkan shirkan maanta oo ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa tobabarkan maanta ujeedadiisu ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa dad ka shaqeeya tacdiyada ka dhanka haweenka shirkayna kaasoo bil kasta ka dhaca dhammaan gobolada somalilan lixda gobolba sidii aqoontooda iyo xirfadooda kor loogu qaadi lahaa iyo sidii ay adeeg hufan ay u bixin lahaayeen shirkaasina uu noqon lahaa shirkaa tacdiyada ee bilahana uu noqon lahaa mid ay kasoo baxaan ajandayaal waaweyn ama qodobo waaweyn shirkii tobabarkani wuxuu ka yimi tobabar hore hargeysaaan ku qabanay kaasoo ay dalbadeen iskuduwayaasha iyo hay-adaha la shaqeeya inay u baahanyiin tobabaro noocana hay-adda u n f b waan uga mahad celina tobabarkan ay maanta soo agaansintay ee labada cisho ka socon doona abbasator waxaana rajeynaa inaan noqono kuwa insha alla ka faa'iida axmed xasan oo aadan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta somalilan oo dahfuray tobabarka ayaa sheegay in mar walba ay ka shaqayn doonto wasaaradda sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta shaqaalaha runtii farxad bay tahay maanta inaan igala soo qayb galo tobabarkan oo muddo laba cishaa soconaya hay-adda u n f b a na waan uga mahad celinaynaa inay mar walba qeybta tacadiyadda haweenka ay nagala shaqayso shaqo fara badan iyo waxtar leh oo muddo muddo fara badan wasaaradda ayuu ahayd baartiner muhiima shinkan iyadu si khaasa ay u fangaraynayso wasaaradduna ay lahayd isku xidhkeega iyo iskukeenideeda iyoyna isku timaadeen mar labaad waxaan idinka mahad celinayaa iskuduwayaasha iyo hay-adaha kale gobolada dalka oo dhan iskaga yimiday oo masaafo dheer u soo maray sidii halkan maanta aad ambasador hotel hargeysa aada ugu qaadan lahaydeen tobabarkani tobabarkan ujeedadiisu khusayso si aynu u derdergelin lahayn si aynu xoojin lahayn isku xidhada iyo cordation meetingka aynu ku qabanno gobol walba iskii ugu qabto iyo sidii aynu uga dhigi lahayn mid tayaysan oo quality leh wixiisuna kasoo baxan waxaan rajaynayaa muddada labada cisho ee aad joogtiin inuu idiin noqdo midaad wax badan ku baratin midaan wax badan idiin kordhiya ka wasaarad ahaan waxaa naga go-an inaan idin tayeyno shaqaalahayga iyo agaasimo waaxiidadeyda iyo cid kasta oo nagala dhaxayso wada shaqey nagala dhexayso haydaha nagala shaqeeya un f a ugu muhiimsan yihiin haydo kalena waan uga mahad celinaynaa garab jooga iyo ka qaran ahaan ay mar walba nagaajan anagu waan shaqadayda waa inaan liid garayno waa inaan capacity-ga iyo wada shaqaynta naga dhaxaysa aan xoojino intaa soo nagu soo gabagabeynaya shirkooda tobabarkoo noo furan yahay